magacayga waxaa layihahdaa cali waxaan deganahay magaalada saint bool ee gobolka minnesota waxaan ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya oo maanta yimid minnesota laakiin waxyaabo uu ka hadlay waxyaabo aad iyo aad ummadda soomaalida kala qaybinayo ayaa ku jiray wuxuu farta ku fiiqay masaajidada oo ah meesha keliya ummadda soomaaliyeed carruurteeda aan geyno wax noogu bartaan salaadda aan ku dukanno diinta islaamka lagu barto taana waa mid kala qaybinaysa ummadda soomaalida ee gobolka minnesota midda kale dowladda soomaaliya waa dowlad magacaab keliya u malaymaa inay xal haba yaraatee keenayso waxaa muhiimadda ugu muhiimsan maantaan mid banaanbaxan waxaa weeye in aan u muujiyo in dowlad haba yaraatee soomaaliya aysan jirin waxaan uga jeedaa banaanbax baan baan anigu u imaan shirka waayo dowladda soomaaliya iyo hubkan uu maraykanku gurayo haba yaraatee u malaymaa inay wax haba yaraatee awood aysan